Magaalada Oudweyne ee gobolka Daadmareer ayaa laga dhagax dhigay isbitaalka qaaxada oo ay dhisayaan hay'adda Sunna al Khayriyah. Dhagaxdhigga isbitaalka ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Daadmareer, mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda Sunna al Khayriyah iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Cabdiraxmaan Cismaan Xasan oo ka tirsan hay'adda Sunna al Khayriyah ayaa ka warbixiyay dhagaxdhigga isbitaalka.
Waxaynu dhagax dhigaynaa TBdii dhakhtarkii TBda ee Oodweyne kaasi oo baahi adag loo qabay una baahnayd in gaar loo saaro waxa uu ka kooban yahay lix qol oo dhakhtarkii iyo shaybaadhkii iyo hoolalkii dadka xanuunsanayay la dhigayay mahadda ilaahay kadib annaka oo ah assunna alkhayriya hay-adda assunna alkhayriya waxaan u mahadnaqaynaa maamulka gobolka oo ugu horeeyo badha saabku sida wanaagsan ee quruxda badan leh ee uu noola shaqeeyey bilowgii ilaa hadda oo aan gaadhnay dhagaxdhiggii iyo mashruucii bilowgiisii waa wax ilaahay loogu mahadnaqo diyaar baanu nahay kan iyo howlaha kale ee gobolku u baahan yahay ka hay-ad ahaan inaan markaa ka qabanno oon garab istaagno oo wixii waxtar ah aan ummaddayada ku soo kordhinno aad iyo aad baan diyaar ugu nahay dhanka kale cabdiraxiin maxamed axmed gudoomiyaha degmada daadmareer ayaa u mahad celiyey hay-adda sunna al khayriyah waxaynu uga mahad celinahay dadaal sunna al khayriyah oo runtii muddo yaroo kooban oo laba bilood ka soo wareegtay ay halkan inuugu yimaadeen iyagoo runtii baahiyahan halkan gobolkan ay ka qoreenna ay ka kowhayd tani maantana ay jawaabteedii aynu halkan u wada joogno aynu u dhagax dhigayno waxaynu ilaahay uga mahad celinaynaa runtii inuu isbitaalkaasi noqdo mid inoo dhisma guulla inugu dhammaada baahidii gobolkani uu qabayna runtii wax weyn uu ka tari doono aad iyo aad baan uga mahad celinaya hay-adda al-sunna baahiyihii gobolkan maalintii ay noo yimaadeen aan u jeedinay oo runtii intii u horreysay maanta ay halkan dhagax dhigayaan kan mashruucan waxaa runtii oo qura mu ahayn ka laga dhagax dhigay gobolka waxaa sidoo kalena harashiikh masaajid ay ka soo dhagax dhigeen ay ku samaynayaan dayactir iyo magaalada kariiray iyadana ay wax ka qaban doonaan baahiyaha halkaa yaalay runtii aad iyo aad baanu idka mahad celinaynaa dadkii muxsiniinta ahaa ee maalkan la soo baxayna waxaynu ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay maalinta aakhiro runtii gaadhsiiyo abaalkooda waxaynu runtii ku wada faraxsannahay maanta inaynu halkan aynu baahidaa aynu ku dhagax dhigno dhagaxa insha allah waxaynu rajaynaynaa inuu noo dhismo baahidii loo dhisayna wax weyn uu ka tari doono runtii mashaariicihii kalena waxay runtii ay nagu ballan qaadeen inay dhammaystirmi doonaan oo gacanta lagu wada hayo